maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo soddonka bisha disembar waxaa gebi ahaan joogsaday taageeradii hay-adda m s f mashruuceedii dhinaca caafimaadka ee isbitalka beledweyne kulan dhaqaale iyo taageeraba loogu raadinayo inaanu hakad ku imaan adeegii dhinaca caafimaadka ayaa gudaha isbitalka waxaa ku yeeshay qeybaha bulshada iyo maamulka gobolka hiiraan agaasimaha guud ee isbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa ka qaybgalayaasha uga warbixiyey sababihii keenay inay istaagto taageeradii hay-adda m s f iyo haddii ay jirto ilaa xilligan cid uu jawaabo ka helay cisbitalka beledweyne waxaan u soo jeednay oaan jiif iyo hurdo aan uga tagnay in loo soo gurmado isbitaalka beledweyne hay-adda m s f muddo lix sana oo gacanta ku soo haysay inay maanta noo sheegtay inay ka baxayso maadaama ay ka waayshay mucaawinadii ama gacantii ay ka heli jirtay dadkeeda reer yurub oo lacagta laga soo aruuriya marka dadka yurub waxay noo sheegeen weliba madaxa hay-adda oo noo sheegay in dadka yurub ay diideen lacag inay ku bixiyaan soomaaliya maadaama laba gabdhood looga afduubay oo ilaa hadda gacanta afduubayaasha ku maqan marka sidaas darteed hay-addu waxay maraysaa inay ka baxdo soomaaliya o dhan si tartartiiba guraceel ayay ka baxeen balweynena waa ku xigtay oo hadda ay ka baxeen marka waxaa marka ugu horreysa aan ka soo jawaabay qalidhaantii islamarkaasna mataqaana jawaab ka soo bixiyey hay-adda lafteeda oo saddex bilood daawo ah noogu soo deeqday waxaa kaloo ka soo jawaabay oo jawaab ka bixiyey shaqaalaha isbitalka oo runtii ayagana ku deeqay inay ku shaqeeyaan mutadawacnimo inay ku shaqeeyaan waxaa kaleentoo ka jawaabay oo mahad gaaro aan u celinaynaa guddoomiyaha gobolka oo asigana laba kun iyo shan boqol oo doolar ugu deeqay isbitaalka bil walba oo lagu bixiyo biyaha iyo korontada iyo nadaafadda lagu bixiyo doctor xasan cumar siyaad waa dhakhtarka guud ee isbitalka waxaana uu isna dhankiisa ka warramay baaxadda adeega caafimaadka ee isbitalka iyo ballanqaad uu sameeyey isagoo ku hadlaya codka shaqaalaha in mushaar la-aan aan ugu istaagi doonin howlihii ay bulshada u hayeen isbitalkan waxaa taal ilaa boqol iyo labaatan sariirood oo mar walba biisi ah oo aan bukaanku ka dhammaan wuxuu u adeegaa bulshada reer beledweyne wuxuu daryeelaa dhammaan qeybaha kala duwan oo caafimaadka annaga ahaan shaqaale caafimaad waxaan ballan qaadaynaa inaan reer yiran u shaqaynayno dadka walaalaheen u shaqaynayno habeenii maalin aan u taagannahay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdilfataax xasan afrax ayaa isna dhankiisa tilmaamay in aanu jirin qof laga xigo taageerada ama helitaanka adeeg caafimaad waxaana uu intaasi raaciyey in isbitalka xilligii ay gacanta ku haysay hay-adda m s f in uu ka sii wanaagsanaan doono adeegga caafimaadku waa wax caalamku ka midiysa yahay cadowga dhaawackiisa haddii halkan la keeno ood la dagaalamaysid inaad dawayso waa waajib waa barnaamij insaaniya barnaamij siyaasadeed maaha dadaalkeenna haddaan midayno waxbaan qabsan karnaa oo meelaan tigi karnaa ninkii maanta ka cabsadayow oo xoogaha jaabka ku haystayo akawnaan samaynaye akawnkaasna isbitaalka iskale hoo maamulka isbitaalka iyo ayagaa hagaajinaya mar kastana saxaafaddaa loo soo bandhigaa wixii maarata isheeg lagu daro laakiin cabsi ha u qarina xitaa dadka kugu daydaana isbitaal barayfada maaha waa isbitaal guud soo maha oo dowladda ay leedahay hay-adda m s f ayaa waxa ay hore u joojisay mashaariicdii adeega caafimaadka oo ay ka waday gobolka galgaduud kadib markii ay sheegtay in ammaan darro ay soo wajahday shaqaalaheeda laba ka mid ahna afduub loogu haysto meelo ka mid ah gudaha soomaaliya xuseen xasan dhaqane o e dadweyn